saddex iyo toban nin oo soomaali ah ayaa lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada bristol ee dalka britain iyagoo loo haysto dembiyo ay ku jiraan kufsi iyo ka ganacsiga jidhka hablaha shan ka mid ah raggan ayaa waxaa xaakinkii maxkamadda uu sheegay inay kufsadeen gabadh lix iyo toban jir ah halka gabadh kale oo ay walaalayihiinna uu kufsaday mid kale oo ka mid ah raggan sida ay qorayaan warbaahinta britain sida ay qorayaan warbaahinta britain baaritaano ay boolisku sameeyeen ayay ku ogaadeen in raggan iyo kooxo kale ay ka ganacsanayeen jidhka gabdhaha yaryar iyagoo siinayay lacago iyo maandooriyaal si ay ula seexdaan rag kale jaaliyadda soomaalida ee bristol oo soo saartay war-saxaafadeed ay ku cambaaraynayaan falkan ay samaynayeen raggan soomaaliyeed haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa arrimaha khadka telefoonka ee london uga waraystay cabdixaafid jaamac oo ah saxafi ka tirsan telefishinka universal
maxamed mahadsanid arrintan waa arrin in muddaa soo jiitamaysay xaqiiqatanna daa'ir soomaaliyeed oo fara badan oo ilaa saddex iyo toban gaaraysa saameyn ku yeelatay dadka soomaalidaana aad iyo aada u taabatay gaar ahaan waalidiinta waan gartay marka waa maxay eedda loo soo jeedinaya dhalinyaradan waxaa lagu eedeeyey dhalinyaradan lagu soo eedeeyey in ay falal galmo iyo iyo isugu jira taabasho waa say hadalka udhigeen ciidamada dembiga baariya booliiska ay ku sameeyeen gabdho ayagu aan qaan gaarin sharciga ingiriiska marka la eego waan gartay marka waxaad ii sheegtay inay saddex iyo toban ahaayeen arrintan inteeba ayaa la sheegay inay soo socotay oo dembi baadhistu ay tilmaantay in dhalinyaradan ay soo wadeen arrintan waa arrin in muddo a soo jiitamaysay walow hadda halkan aan lagu xusanin xilliga labadii sanoo lasoo dhaafay sanad iyo barkii lasoo dhaafay arrintan waxay arrin mugdi soo food saaray jaaliyadda bristol waxaan jeclahay maxamed inta aanan jaaliyadda soomaalida o dhan isku darinin jaaliyadda soomaalida bristol waa dad wada shaqeeya jaamacado dhigta arday wanaagsan darajooyin wax ku oran iskuulka keenay da-yartaana waa in aada iyo aad u farayar way qurux badan tahay in la kala sooco oo la sheego wanaagga oo mar walba maaragtay dhinaca xun oo keliya aan la fiirin ama dadka yara dhibaatada geysanaya dhanka kale afartan iyo laba dembi oo kala duwan baa saddex iyo tobankan dhalinyaro ayaa lagu soo oogay labiiyo afartan dembi oo kala duwan baa lagu hayaa ba baa lagu soo eedeeyey yacni waxaana laga hadlayaa haddii arrintu ay dhacdo oo la xukunka uu dhaco maalinta berita ah in maaragtay dhowr iyo toban sano ugu yaraan midkiiba lagu xukumayo xaaladuna ay markaas weji kaloo horle ay yeelanayso dad fara badan mustaqbalkoodii iyo noloshoodii ay mise gaar ahaan waalidiinta soomaaliyeed oo ayagu soo barbaariyey ubadkan oo dad wanaagsan ah oo waxbarasho iyo diin iyo khayr kusoo barbaarshay balse nasiib daro siyaabo kala duwan dariiqaas oga lexday waalidooduna waalid ayla rabeen waan gar sida ay warbaahintu sheegayso waxay sheegeen in hudheel ay falkaa foosha xunan iminka aan ka wada hadlaynay inay ku sameynayeen oo ay qolol karaysan jireen
sidaas baan riboortka ku qoran kolley inay maaragtay hostel meel yaroo hodheel weyn oo hodheeladan marka hodheel yidhaha dadka idin dhegeysanaya dhegeystayaashiina waxay ufahmi karaan hodheel weyn oo laba maxaa la afar ama shan stara maahan waa hodheelo yararoo xaafadaha ku yaala oo maxaa la yidhaahdaa dadka gurida-aantu ay haysa iyo maaragtay lagu hayo marka ma ahan meel weyn oo dhalinyaro intay hodheel u karaysata dhalinyarada u yeeri jirtay ma ahan laakiin waa hodheelo xaafadaha ku dhex yaala
waan gartay kasakow faraxumayntaas dhinaca jinsiga ah waxaa la yidhi in iibinta daroogada iyo adeegsigeeduna uu meesha ku jiray afartanka dembi ayay ka mid tahay inay iibin jireen daroogo haatan markaad wareysatid askarta falkan gacanta ku hayso qaabka ku hadalnay xaqiiqatan markaad tidhahda evidence ma haysaan haabay ku leeyihin ama wax cad ma haysaan oo arrintaa laakiin wax caddayna inay arrintaa dhalinyarada ku jireen ma jirto walow ay leeyihiin qaarkood way qarteen ma jiraan markii la hor keenay meeshii dembiga loogu soo jeedinayay qaar la yidhi idinku dembi melidiin iska taga waxaa ila soo hadlay aaba soomaaliyeed oo bris u yiri wiilkayga maahan intoodii kale oo dhan waa la xukumay haddii aada u fiirisatid qoraal saartay ay soo saartay maxkamaddu sidaas ayaa in maaragtay ninkaa uu ka maqan yahay inta kalena maaragtay ay dambiilayaal yihiin ama eedeysanayaal ay yihiin maxkamadiina
kaasi wuxuu ahaa cabdixaafid jaamac oo ah saxafi ka tirsan telefishinka universal oo isagoo london ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay waryaha v o a maxamed cabdi sandheere